أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروط الشاهد markhaatiga shuruudda uu leeyahay ayuu halkan sheekhu inooga hadlaya waataynu soo tilmaannay markhaatiga arkaantiisu inay shan tahay qofka marag furaya ka loo marag furayo shayga la furayo ka lagu marag furayo iyo siiqadii iyo dhawaqii haddaba shuruudu shaahidi shaahidka shuruuddiisu tiscatu waa sagaal alxuriyatu xornimo ayaa la shardiyaa waalcadaalatu cadaalad ayaa la shardiyaa waalbasaru arag ayaa la shardiyaa iyo wasamcu maqal wanudqu hadal ayaa la shardiyaa warushdu rushdi ayaa la shardiyaayo qof rashiida oo aan safiihnimo ama sabinnimo ama aan junuun loo sharin waa inuu yahay waalmuru'atu muru'a iyo sharafda iyo dhegta dadka la midkaa qof ilaaliya inuu yahay baa la shardiyaa wa cadamu takafuli moogaan la-aan ayaa la shardiyaa wa cadamu litihaami itihaam inaanu jirin iyo tuhmo ayaa shardi ah waxa uu leeyahay sheekhu qofka shaahidkaa waxa u shardi ah weliba marka uu taxamulka samaynayo shahaadada uu qaadayo sagaal shardi ka warreeya waa xorriyad dhammaystiran waa inuu leeyahay addoonka markhaatigiisa lama aqbalayo waxaa kaloo shardiya cadaalad inuu qofkan markhaati ay qof caadilo yahay cadaaladdana waxay yidhahdeen waa in qofku uu ka dheeraadaa dunuubta waaweyn waana inaanu daa'imin oo si joogto ah aanu inoo imanin dunuubta sakhaa'irta yaryarna qof daa'imo waa inaanu ahayn qof dunuub waaweyn ku dhacayna waa inaanu ahayn dembi weynna waxaa la odhanayaa jariime iyo dembi kasta oo koogaysiinaysa qofka dembigan la yimi inuu fudaydsanayo diinta culamada qaarna waxay dhaheen mee waxaa goodiga iyo waciidka aday ku soo arooray ee ama kitaabka qur-aankii sheegay ama sunnuu sheegay ayaa kabiiro noqonaysaa ama waxyaalihii qofka markaa lagu xadayey qofka la yimaada markaa qof dunuubta waaweynna ka dheeraaday waa inuu yahay sakhaa'irta iyo dunuubta yaryarna aan caado ka dhiganin haddii uu qofku caado ka dhigto dunuubta yaryarna waxa uu noqonayaa qof faasiqa marka cadaalad ayaa shardi ah haddaba waxay culimmadu isweydiiyaan oo yidhahdaan xilliyadan dambe dee cadaaladdiiba waa iska adag tahay oo fisqigii ayaa dhulkii iyo addoommadiiba wada camimay marka maxaa la yeelayaa yacni shuruuddii iyo wixii loo dhigay cadaaladda waxba laga yaabaa in cidda ku sifowda ay yaraato markay taas yaraatona ciddii markhaati gelaysayba waa yaraanayaan saa daraaddeed baa culimo fara badani waxay ku tegeen oo madhabka shaafici ka tirsani in marka fisqigu uu sidaa dee iska wada noqdo in shahaadatlfaasiqi la aqbalayo haddii kale xaraj iyo dhib ayaa ka imanayo axkaamtiiba cadilmaysa laakiin waxa wanaagsan bay dhahaan bal midba miduu ka wanaagsan yahay in la raadiyo ama culimmada qaar baa laba u kala qeybay waxay dhaheen shahaadaadku waxna waa ikhtiyaari waxna waa idiraari masalan shahaadooyinka doorka loo leeyahay haddii imika guur oo kale markhaati loo samaynayo dee dad wanaagsan oo caadiliina ha loo raadiyo ila wax ku eryayaa ma jire laakiin wixii idiraariyahee masalan sida dil mar dhacay oo kale dil baa dhacay dee dilkaa dhacay ciddii ka markhaati ahayduun waa in la qaadaa walow faasiqiinba ha ahaadaan haddii kale oo la qaadi waayo waxaa imanaysa axkaamtii inay inay cadilanto oo in badan oo cadilaadi ku timaado ayaa dhacaysaa tuuga ayaa meel dhacday meel baa la jabsaday dee waxoogay tuu kalaaba arkaysay oo markhaati furaysaa ama saq dhaxay ahayd oo dee nin baa la dilo tuu kalaa ka markhaatiyoo la socotay de ha la qaa haddii la qaadi waayo macnaheedu waxay noqonaysaa inay axkaamtii ay cadirantay in fara badan marka cadaalad baa shardiga waxaa kaloo shardiga albasar wasamcu maqal iyo arag baa la shardiyaa marka laga marag furayo ficil iyo samayn sida hadday tahay zino hadday tahay dhac hadday tahay wax la dilay oo ficil laga marag furayo dee waxaa shardi ah inuu qofku arkayo mid wax arkaya uu yahay markaa qowl iyo hadal laga marag furayana waxaa shardiya maqal inuu jiro oo masele furiin buu ka marag furayaa yacni wuxuu qirtay buu ka marag furayaa fasaqaad buu ka marag furayaa dee waa inuu maqlayo qof maqalla uu yahay haddii qof aan waxba maqlayn inuu yahay haddana uu ishaaro ku sameeyo inuu markuu furaye maqlayay dee waxba kama jiraan weeye haddii qofkii aan waxba arkayn uu leeyahay anaa isha ku hayay markuu ninkaasi waxaa dhacaya ama shaygaa samaynayay lama aqbalayo ee shaygu hadduu maqal u baahan yahay ama arag u baahan yahay inuu wax arkayo waxna maqlayo ayaa la shardiyaa yacni shahaadatu lacma qofka indhaana markhaatigiisana culimmadu ilaa shan meelood oo keliya ayay markaa aqbalaan waxaa kaloo ayana shardiya nudqi ayaa la shardiyaa qof naatiqahoo hadlaya waa inuu yahay oo shahaadatu lakhras ayana lama aqbalayo hadduu yani yani fara fiiqfiiq iyo markaa isagaa dilayo hadduu gacmaa sidan leeyahay lama aqbalayo waxaana yidhaahdeen gebigeedaba way soo duudubaano waxay yidhahdaan qofka akhraskaa ishaaradiisu iyo fara fiiqfiiqiisu hadalkiisay la mid tahay saddex meelood mooyaane saddex meelood unbaanay kula mid ahayn midi waa xaggan markhaatiga oo markhaati fara fiiqfiiq laguma furo midna haddii uu ku dhaartay masalan inaanu hadlaynin dee hadduu markaa fara fiiqfiiq oo kale uu sameeyo ku dambaabi maayo qof xaanisahoo shaygii dhaartii markaa dhaar burin sameeye ma noqonayo salaaddiisuna ku buri mayso oo ishaaro kasta hadduu sameeyo salaaddiisuna ku buri mayso marka waxa lahay ishaaratu lakhrasi mithlu nudqihi fii ma cadaa halaaatan lisidqihi fi lxinsi wasalaati washahaada tilka halaaatun bilaa ziyaada saddexdaa baab mooyaane in alla yaariyo inta kale ishaarat lakhrasi mithlu nudqihi akhraska ishaaradiisu hadalkiisay la mid tahay saddexdaa baab mooyaane waxaa kaloo shardiya rushd qof rashiid ahoo toosan waa inuu yahaye dee kii maxjuurka ahaa ee tasarufkii hantidiisaba laga xidhay ee safiihnimo iyo caqligaabnimo tasarufkii looga xidhay ama waali looga xidhay ama sabinimo looga xidhay kaana markhaatigiisa lama aqbalayo waxaa kaloo la shardiyaa muru'a iyo sharaf inuu leeyahay muru'a waxaa la yidhaahdaa adtakhalluqu bikhuluqi amsaalihi fii zamaanihi wa makaanihi waa inuu qofkani dabeecadiiyo akhlaaq ka dhigtaa dadka la midka ah ee kula midka ah wakhtiga iyo meeshaba akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan ay leeyihiin waa inuu ku dhaqmaa dadka ay isku qarniga yihiin isku beledka yihiin isku da-da yihiin wixii dhaqan iyo akhlaaq wanaagsane ay leeyihiinna waa inuu ku dhaqmaa haddii aanu qof ku dhaqmaynin taa noqdana yacnii qof waxba ka xabaya maaha oo markhaatigiisa la aqbali maayo cadamu takaful waa inaan moogaani aanay jirinna yaraan oo qofka muqafalkaah ee habeenkaah ee isagu wax alliyaaryo wuxuu qabanayaaba aanay jirin ama yacni laga yaabo marun inuu wax qabtay inta badan aan waxba qabanin hadalkaba aan fahmin iska foorora kaana waa inaanu noqonin qof soo jeeda oo yaqiida waa inuu yahay waa inaanu haafil ahayn wa cadamu littihaam tuhmana waa inaanay jirin oon la tuhmaysanaynin qofkan macnaha tuhmana waxay noqonaysaa inuu shahaadadan iyo markhaatigan nafci iyo waxtar inuu isagu ku keensanayo amaa darar iyo dhib hadduu iskaga reebayo ayadana waa la celinaya markhaatigiisa markhaatiganuu furayo ayaa isaga ayaa wax ku helayaa amaa dhib iyo wax ku soo wajahan buu markhaatigan iskaga celinayaa markaa taasi markhaatigaa lama aqbalayo waxaa soo gelaya markaa tuhmaad baa soo gelaysa marka waxay yidhahdeen culimmadu horta asal iyo farac markhaatigooda laysuma aqbalo qofka masalan waxay wada leeyihiin waxaa lagu sheegayaa inaad leedahay markhaati u keen dee kii ay wada lahaayeen buu markaa keenay dee waa jaaru nafci oo nafci buu markaa soo jiidanayaa masalan dil baa la sheego inuu ninkaasi ciddaa dilay baa la sheegtay markhaatiyaa loo soo ogey markhaatiyadaasi inaanay caadiliina inaanay markhaatiga gelaynin ayaa markhaati loo ayaa caaqiladii iyo tolkii magtan lagu yeelan lahaa baa furayo ole markhaatiyadaasi inaanay caadiliin ahayn baanu furaynaa dee waxaa la leeyahay haddii ay magtani sugato waa dadkii lagu yeelan lahaa marka waxay u ceebaynayaan markhaatigan ay ceebaynayaan waxay doonayaan inaanay magtani ku soo jahaninoo waxay iska dafcinayaan oo iska celinayaan magtaa wixii uu qofku hayey wixii wakiilka ka ahaa yacani markhaatigiisa looma aqbalo markaa tuhmaadaasina waa inaanay jirin shuruudu shaahidii tiscatu waa sagaal alxuriyatu xornimo waalcadaalatu cadaalad walbasaru arag iyo wasamcu maqal wa nudqu hadal warushd iyo toosnaan qofkii qof rashiid ahoo yacni hanuunsan oo wixiis hagaajsanaya waa inuu yahay waalmuru'atu waa inuu sharaf leeyahay iyo dadkan la midka ahay dhaqankooda waa inuu leeyahay wa cadamu takafuli haafil iyo mid moog waa inaanu ahayn oo qafloomna waa inaanay jirin wa cadamu litihaami tuhmaadina waa inaanay jirin anwaacu shahaada shahaadada haddaba noocyaalkeeda anwaacu shahaadati shahaadada noocyaalkeedu bixasabi maa tuqbalu fiih marka loo eego waxa lagu aqbalayo sitatu waa lix shaahidun mid waa marag waa fii ru'yati hilaali ramadaana bisha ramadaan bilashadeeda aragtidiisa wa shaahidun wa yamiinun waa markhaati iyo dhaar fil amwaali xoolihii wamaa qusidad bihi wixii xoola looga qastiyo wa shaahidun wa mara'ataani hal markhaati oo nin iyo laba dumara fil amwaali xoolaha iyo wamaa qusidat bihi waxa looga qastiya iyo wa fiimaa shayga laa yatalicu calayhi rijaalu ghaaliban raggu sida badan aanay daalacanin ka wilaadatin waa dhalmadii oo kale wa shaahidaani iyo laba markhaati fii gayri zina zina wixii aan ahaynee xuduuddii kala ahaa wa arbacu niswatin afar dumara fii maa laa yatalicu calayhi rijaalu ghaaliban inta badan raggu wixii aanay daalacanna aanay arkin iyo wa arbacatu rijaalin afar rag fi shahaadati bizina markhaatigii zinadana waa afar nin waxa uu leeyahay sheekhu noocyada shahaadadu waxa weeye marka loo eego waxa loo aqbalayo shaygan mashhuudu bihiga ah ee la furayo marka loo eego shahaadadu lix nooc bay u qaybsantaa shahaadada waxaa jira mid hal markhaati keliya malagiisa la qaadanayo waxaana weeye bisha ramadaan aragtideeda waxa ku filan hal nin hal nin hadduu arku idhahdo bishii ramadaan aniga ayaa arkay markhaatiyaga keliya baa la qaadanaya si axaadiis badan baa nebiga kaga sugnaatay ee hal nin warkii uu ummadda ku sameeyey nebigu markaa hal nin markhaatigi waa la aqbalaya midna waxaa la aqbalayaa hal markhaati iyo dhaar hal markhaati iyo dhaar uu raaciyo ninkan muducigaha wax sheeganaya uu ku kabo waxa weeye waa marka xoolo la sheeganayo iyo wixii xoolo looga qastiyo iminka xawaalada oo kale damaanka oo kale khiyaarka oo kale muddadii shufcadii xoolo la qirtay oo kale iqaaladii iyo celintii oo kale waxyaalaha noocaasa cuquudda noocaasa ayana waa wuxun dee maal looga qasinayo maal looga jeedo iyagana hal markhaati iyo dhaar uu ku kaboo lukaabta la yidhaahdo waa la aqbalaya midna waa hal markhaati iyo laba dumar ah waayana waxa weeye wixii xoola ahaa iyo wax alle wixii xoola looga qastinaya sida cuquudda aan sheegnay nin iyo laba dumar ah waxaa kaloo lamid a wixii aanay raggu inta badan daalacanin ee dhalmadii dumarka iyo naashaksiintii iyo inay markaa bikaaro tahay oo inan tahay iyo laba nin iyo iyo nin iyo laba dumara waa la aqbalayaa waxa kaloo iyadana laba markhaati la aqbalayaa oo ragga fii kayri zina xuduuddii kale ee aan zinada ahayn iyadana waxaa la aqbalayaa laba nin wixii kale hadday markaa tuugadii tahay hadday markaa khamri cabiddii tahay waxaa la yidhahdayaa wixii kale ee iyaguna aan sino ahayn laba markhaati laba nin ayaa la aqbalayaa wixii aanay raggu inta badan daalacanin ee dumarka markaa iyagana u gaarka ahaana afar dumar ah ayaa iyagana la aqbalayaa waa waxyaalihii markaas iyagana dumarka u gooninaya gaarka ahaa afar ninna markhaatiga zinada ayaa iyadana la aqbalayaa haddii zina iyana markhaati loo doonayo waa in afar nin oo zinada iyo ficilkaa arkayey la helaa haddii ay markaa laba ama saddex noqdaanna xadulqadafkii ayaa lagu oogayaa anwaacu shahaadati bixasabi maa tuqbalu fiihi wixii loo aqbalayey marka loo eego waa sitatu lix shaahidun marag fii ru'yati hilaali ramadaana ramadaan bilashadeeda aragtiyeeda hal markhaatia la aqbalaya wa shaahidun wayamiinun hal markhaati iyo dhaar fil amwaali xoola iyo wamaa qusiyat bihi waxa looga qastiyo wa shaahidun wamraataani markhaati iyo laba dumara fil amwaali xoola iyo wamaa qusiyat bihi wixii looga qastinayey iyo wa fiima laa yatalicu arijaalu haaliban raggu waxaanay inta badan daalacanin ka wilaadatin waaba dhalmadii xaydkii nuugmadii bikaaradii ceebihii dumarkee markaa maryaha hoostooda ahaa wa shaahidaani fii kayri zina zino wixii aan ahayna xuduuddii kale aan laba markhaati wa arbacu niswatin fiima laa yatalicu arijaalu haaliban raggu inta badan waxaanay daalacanin sida dee wilaadadaan sheegayna iyo xaydkii iyo nuugmadii iyo bikaaradii iyo wixii la midkaha afar dumara iyagana waa loo aqbalayaa wa arbacatu rijaalin afar nin ayaa la aqbalay fi shahaadati bizina shahaadadii zinadana waa afar nin suuratu shahaada bilmaal haddaba waa suurada markhaatiga xoolaha suuratu shahaadati bilmaal an yaquula zaydun waa inuu yidhaahdo bacda an yaddaciya camrun intuu calaa bakrin ku sheegtay dabadeed mi-ata dinaarin bui ashhadu waxaan furaa ana licamrin camar inay calaa bakrin ugu sugan tahay mi-ata diinaar boqol diinaar inay ugu sugan tahay ayaan markhaatiga ayba odhanaya wuxuu sheekhu inoo suuraynayaa ashaada bilmaal marka maalkii laga marag furayo waxa uu leeyahay intii uu nin ku sheegtay nin kale masalan boqol diinaar ayaa wuxuu leeyahay waxaan marag ka ahay ninkaa sheeganaya inuu ninkaa u sheeganayo boqolkaa diinaar inuu ku leeyahay ayaan marakahayo weliba lafdu ashhadu oo ay shalay markaa aynu soo marray ayuu ayuu ku furaya suuratu shahaada bilmaal an yaquula zaydun waa inuu yidhaha bacda an yaddaciya camrun intuu calaa bakrin mi-ata diinaarin ku sheegtay ashhadu waxaan furaya abu odhan ana licamrin calaa bakrin mi-ata diinaarin boqol diinaar inuu ku leeyahay suuratu shahaadati alxisba shahaadada layidhaha shahaadatu alxisba suuradeeda suuratu shahaadati alxisba an yaquula waa inuu yidhaha kullun min zaydin wa camrin waa inuu yidhahda bacda an yaquulaa ibtidaa'an lilqaadi bilow ahaan qaadiga intay ku yidhahdeen cindanaa shahaada agteeda waxaa markhaati calaa khaalidin aanu ku marag furayna annahu actaqa cabdahu addoonkiisa falaaxan inuu xoreeyey wa annahu yastariqu inuu addoonsanayo fa axdiruu soo xaadirin yashhada calayhi si aan ugu furno fa yuxdiruhu dabeedna wuu soo xaadirinayaa markaasaa wuxuu odhanayaa zayd iyo camar mid waliba ashhadu waxaan furayaa ana khaalidan actaqa cabdahu falaaxan inuu xoreeyey waanuu yastariquhu wa min suwariha waxa weeye ashaadatu biru'yati lhilaalka an yaquula zayd waadha ashhadu waxaan marakaya anii ra'aytu lhilaala inaan bishii arkay waxau leeyahay sheekhu shahaadatu lxisba shahaadatu alxisba waa min alixtisaab oo waa dalab alajri min allah waa ilaahay oo ajri laga doonayo waa shahaado laga yaaba inaan dacwadii ishaysi ka aanay ka jirin waa qof arkay markaa wax qaldan oo si qaldan u soconaya dabeetana markaasuu qaadiga isagu hor alle ayuu ugula tegaya u furaya waana xuquuqda ilaahay un xagga shahaadatulxisbaha inta badan loo aqbalaa sida salaada iyo sakada iyo kafaarada iyo soomka iyo qof yacni la yidhi qof dhinte ka soo xajoo kara iyo wax masjid leeyahay iyo iyo waxyaalaha xaqa aad mu-akadi uu ku jiray ridda alaadamiyi aan ku raadoobinoo sida talaaqii iyo xorayntii iyo nasabkii iyo qisaas la cafiyey iyo ciddo dhammaanshaheed iyo gaalnimo iyo islaamnimo iyo qaangaadh iyo kafaaro iyo cada tacdiilin iyo waxyaalaha noocaasoo kale ah ayaa shahaadatulxisba la yidhahdaa waa shahaado qofkani ilaahay oo ajri kaga doonayo oo iyadoon cidiba ka codsanin isaguu la imanayo misaalkeeduna waxa weeye masalan nin baa waxay ogaayeen inuu addoon xoreeyey maca daalik haddana dee inuu addoonkii addoonsanayo isagoo xoreeyey nin bay ogaayeen dee inuu xaaskiisii saddexdii dalqadoodba uu furay haddana gabadhii inuu qabo oo laga yaaba iyadoon ogeyn dee inuu isagu furay haddana uu gabadhii xaasay u tahay uu qabo waa waxyaalaha noocaasoo kaleba shahaadatulxisbuhu ay ka yimaadaan dabeetana shahaadatulxisba waxa weeye in labadii qof ee markhaatiga furayey baa waxay odhanayaan marka hore ayay qaadiga u tegayaan waxay qaadiga ow nin baanu markhaati ku nahay ninkaasi xaaskiisii intuu furay baa haddana uu iska haystaa ama yacni ninkaasi addoonkaa intuu xoreeyey buu haddana addoonsanaya dee ninkaa keen oo maxkamadda keen annagaa ku markhaati furayna si aad marka arrinkaa aada wax uga qabatid dabeetana intii ninkii la keenay kadib ayaa waxay dhaheen waxaanu markhaati ka nahay inuu addoonkaa xoreeyey iminkana addoonsanayo ee markaa dee wax ka qabo ama inuu gabadhaa furay ayaanu markhaati ka nahay iminkana haddana gabadhii dee inuu xaas ka dhiganaye kala kaxeeyo wax ka qabo shahaadatulxisbu waa taa ashahaada biru'yati alhilaalna dee wuxuu tegayaa markay qaadigii buu tegaya wuxuu leeyahay waxaan markhaati ka ahay inaan bishii arkay oo dabeedna dee berrito ay soo de ama iminkaba markaa hadday habeennimo tahay dee berrito la soomo suuratu shahaadati alxisba waxa weeye an yaquula inuu yidhahdo kullun min zaydin wa camrin ayaa wuxuu odhanayaa ashhadu ana khaalidan waxaan furaya khaalid actaqa cabdow falaaxan inuu xoreeyey wa annahu yastariqu horta maqaalu qowlku waa halkaa laakiin wuxuu leeyahay bacda an yaquula waa intay yidhahdaan ibtidaa'an lilqaadi bilow ahaan qaadiga oo markay ku yidhahdaan cindanaa shahaada markhaati baan nahayna calaa khaalidin aan ku markhaati furayno annahu actaqa cabdow falaaxan addoonkiisa hebel inuu xoreeyey wa annahu yastariquhu addoonkiisa falax layle inuu xoreeyey wa annahu yastariqu inuu addoonsanayo ee fa axdirhu soo xadiri nashhad calayhi si aan ugu markhaati furno fa yuxdiru qaadigii dabeedna wuu soo xadirinayaayo dabeed waxay odhanayaan ashhadu ana khaalidan actaqa cabdow fulana wa annahu yastariquhu waxa kale oo lamida masalan dee laba qof oo isqabaa ayaa markaas waxay odhanayaan labadaa qof inay naas wada nuugeen ayaanu markhaati ka nahay oonu ognahay labadii qofna way isqabaanay kala kaxe waa shahaadatulxisba waa shahaadada noocaasa wa min suwarihaana waxaa ka mid ah shahaadatu biru'yati alhilaal waa ka marag furka bisha bilasheeda aragtideeda kaan yaquula zayd waa idhaha ashhadu waxaan marakaaya nii ra'aytu lhilaala inaan arkay suuratu shahaada cala shahaada ashahaada cala shahaada suuradeeda suuratu shahaada cala shahaada markhaatiga markhaatiga ka marag furaya suuradeedu waxa weeye an yaquula inuu yidhaahdo kullu min zaydin wacamrin ba wuxu odhaya ashhadu waxaan furayaa ana khaalidan khaalid shahida inuu marag furay ana libakri ninka bakrayna calaa saalimin alfa dinaar inuu ku leeyey wa ashhadanii calaa shahaadati markhaatigiisana markhaatiba iiga dhiga ashahaada calaa shahaada waxa weeye qof baa shay ka markhaati ah qof galuu markhaati uga sii dhigay uu yihi waxaad ma iga qaadaayood anigana markhaati ka sii aataa shayga inaan markhaati ka ahay markaa haddaba wuxuu leeyahay suuradeedu waxa weeye laba nin oo masle zayd iyo camar la yidhaahdo ayaa waxay leeyihiin mid waliba wuxuu leeya waxaan markhaati ka ahay ninka khaalid la yidhaahdaa inuu marag furay ninka bakar la yidhaahdaa saalim inuu kun di kun diinaar ku leeyahay markhaatigiisaana wuu imarageliyey oo qaabka lagu xambaaraana waa saddex qayboodoo mid iltimaasu istiqcaab ay dhahdaan waa ka doonid ilaalin iyo gudid inuu shahaadadiisan ilaaliyo oo uu dabdiyo si uga gudo iltimaasu istircaabaa la yidhaahdaa waa mid midda labaad waxa weeye inuu isagoo qaadi ama muxakam ama amiir hadduu isagoo ka hor furaya uu maqlana ayana wuu qaadi karaayo wuu furi karaa yacni waxaan markhaati ka ahay ninka hebel hebel la yidhaahda inuu maxkamadda degmada ka furay in ninkaasi ninkaa ku leeyey mar hadday markhaatigaasi maxkamad ka dhacaysana ayadana wuu ka marag furi karaa mar kalena wuu ka marag furi karaayo haddii uu sababta caddeeyo walow xaakimba agteeyay ahaanine hadduu sababta ka hore asalku caddeeyo asal iyo farac baanay kala yihiin ka hore markhaatiga marka hore qaadana asal baa la yidhaha ka kale farac baa la yidhahdaa haddii uu caddeeyo u dhahdo waxaan markhaatigaay hebel hebel inuu ku leeyahay kun oo shay uu gaadhi uu ka iibiyey lacagtii ah mar haddii sababtana uu saa u caddeeyo walow qaadinayay ahaanin walow yaanu ka codsanin onole markhaatiga iga qaadiyo odhanine saddexdaa weji ayaa hortu lagu taxamulaayo qof markhaatiya markhaati kale uga sii qaadaa marka haddaba ay bannaan tahay xagga furidda halkaasi taxamulkii bay ahayd markay xagga furidda tahayna waxaa shardi a kii asalkaa horta in la waayo oo wuu maqanyo masaafatilcadwa buu ku maqan yahay masaafadii aynu ku sheegnay yacni meel aanu ninku markuu aroortii ka lahaa aanu ka soo hoyan karaynin buu ku maqan yahay kan faraca markhaatigiisa waa la aqbalayaa laakiin hadduu joogo waxaa la leeyahy isagii ha yimaado ha fura markhaatiga haddii uu masalan xanuunsanayo hadduu geeriyooday hadduu waashay markhaatiga wuu furi karaa ninkii dhintay baa markhaatiga ahaa ninkaa waashay baa markhaatiga ahaa anigana markhaatiga markhaati buu iga sii dhigay waa lagu furi karaa waxa kale oo shardi a inuu markanuu faracu ama ka markhaatiga labaad markhaatiga furayo jihata taxamul waa inuu caddeeya qaabkuu ku xambaaray oo uu yidhahdaa wuu imarageliyey oo u dhahdaa isagoo qaadi ka furaya ayaan maqlay ama uu yidhaahdaa isaga oo yacnii sababta wuu caddeeyey oo inuu kun ku lahaa oo kunkaasina gaadhi uu ka iibiyey lacagtii ay ahayd oo kale waxa kaloo ayana shardiga inuu magacaabo oo hebel baa hebel u markhaati ahaa waynu idhahdaa inuu markhaati lahaayoo nin u markhaati ahaa baan marag ka ahay ma lama aqbalayo hebel hebel waa inuu yidhaahdaa ile hebel hebelkii baa tuug caanbaxoo la isla wada garanayaba oon markhaatiba gelaynin noqon karaa addacaawi waalbayinaat waxaa halkii sheekhu inooga hadlayaa dacwadii iyo caddaymihii addacwa luqatan dacwadu xagga luqada aطalab watamani waa doonidiyo yididiilasho wa sharcan xagga sharcigana waa ikhbaaru shaksi qofka oo ka warama bixaqin lahu xaq u sugnaaday uu leeyahay oo calaa gayrihi ugu sugnaaday cinda xaakimin xaakim agtii uu kaga warramo ow muxakamin ama mid xaakim laga dhigtay agtii uu kaga warramo waalbayinaatuna jamcu bayina bayina ayaa bayinaad lagu jamciyey wa hiya shuhuudu waa markhaatiyadii waxa uu sheekhu leeyahay dacwa xagga luqada waa doonid iyo tamniid walahum maa yaddacuun waxay doonaan ee ay tamaniyaan bay leeyihiin bay aayadda qur-aankii ahayd xagga sharci ahaanna waxa weeye qofka oo ka warrama oo sheega xaq uu leeyahay isagu oo uu cid kale ku leeyahay waxaanay dacwad noqonaysaa markay cinda xaakimin ow muxakamin labadaa agtooda tahay ayuunbay dacwad noqonaysaa oo waataynu soo tilmaannay waxyaalahan ka warradadan ama sheegashooyinka haddii wuxuu qofku leeyahay uu cid kale ku leeyahay ay tahay dacwaa la yidhaahdaa haddii wax lagu leeyahay oo cid kale leedahay uu ka hadlayana iqraar baa la yidhaahdaa haddii xaq cidi leedahay oo cid kale lagu leeyahay uu ka warramayana shahaado iyo markhaati baa la yidhaahdaa waxaanay dacwo noqonaysaa cinda xaakimin xaakim mansuub xagga dawladda ka magacaaban marka agtii ay tahay ow muxakamin ama miday dadkani xaakim ka dhigteenoo ay yidhaahdeen noo garnaqo adaanu kalsoonidii ku siinay na kala xukun haddii aanay midkoodna agtiisa aanay ahayn dacwo ma noqonayso oo laba qofoo dee wada hadlayo in waxaasaan kugu leeyahaye iyayguma lihid laba qofoo wada hadlayo wuxuu isu sheeganaya ayuunbay noqonaysaa addacwa luqatan a talaabu doonid iyo watamanii tamanin baa la yidhaahdaa wa sharcanna ikhbaaru shaksi qofkaoo ka warrama la yidhaha bixaqin lahu xaq u sugnaaday calaa kayrihi ugu sugnaaday cinda xaakimin xaakimagtii oo muxakamin ama muxakamagtii walbayinaatuna jamcu bayina wa hiya shuhuud waa markhaatiyadii almuddaci waalmuddacaa calayhi sheegte iyo lagu sheegte almuddaci muddacigu man mid weeye yukhaalifu uu khilaafsan yahay qowluhu qowlkiisu aldaahira sida muuqataa waalmuddacaa calayhina man yuwaafiqu ku waafaqsan yahay baa la yidhaha qowluhu hadalkiisu aldaahira sida muuqataa waxa uu leeyahay sheekhu uu halkan inoogu macnaynayaa mudduci iyo mudda calayhi ama muddac iyo mudda calayh siay soomaalidu tidhaahdo waxau isagu inoogu eray bixiyuu leeyahay mudduci haddaad doonto oo addee mudducigu kii hadalka ku horraynayey oo ah kii markhaatiga laga doonayey madaacareynayay kii jawaabi lahaa maca daalika haddii markhaati lawayna dhaaran lahaa ilan labadaa xugun baa kugu kala xidhane mudduci waxaa la yidhahaa qofka uu hadalkiisu sida daahirkaa muuqato uu khilaafsan yahay waayo waxbuu sheeganayaa wixii masalan qof kalaa gacanta ku hayaa dee sida daahirka ah ee muuqataa waxa weeye waxaan ciddanihi cidda gacanta ku haysa inay leedahay baa sida daahirka ah markaas sidaas si khilaafsan buu isagu sheeganayaayo waa qofka aan hadalkiisa iyo sida muuqataa iswaafaqsanayn madacalayna waxa weeye waa qofka hadalkiisa iyo sida waaqica ah ee daahirka ay jirta ay iswaafaqsan yihiin mar kale waxay yidhaahdaan mudduci waa ka haddii la yska daayo isagoo aan aamusaynin waa ka aan hadhaynin weeyi madaacalayna waxa weeye kii haddii laga tago isagu iska aamusaya haddii waxba la sheegin waayo halaa ka baxaya kanna waa kii haddii la kaalaqaaqodha aan hadhayna isagu daba socdo wixii ayaa mudduci la yidhahdaa almuddaci man yukhaalifu ku khilaafi baa la dhahay qowluhu hadalkiisu aldaahira sida muuqata walmuddaca calayna man yuwaafiqu qowluhu aldaahira ku waafaqsan yahay weeye shuruudu dacwa haddaba meelo badan baynu ku aragnay dacwa saxiixa iyo dacwa alfaasida iyo baynu ku aragnay marka wuxuu leeyahay shuruudu dacwa sittatun waa lix kownuhaa macluuma ghaaliban sida badan mid macluumaa waa inay tahay wa kownuhaa mulsima mid laasiminaysa oo yacnii wax soo yookaynaysa waa inay tahay wa kownu lmuddacaa calayhi kan loo sheeganaya mucayanan waa inuu yahay mid la cayimo la caddeeyey wa kownu kullin mid kastoo min almuddacii ka wax sheeganaya walmuddacaa calayhi hayra xarbiyin xarbi waa inaanu ahayn laa ammaana low aanu ammaan u sugnaanin wa kownuhumaa mukallafayni waa inay laba mukallaf yihiin wa cadamu munaaqadati dacwaa ukhraa lahaa sheegasho kale oo burisaana waa inaanay jirin wa idaa sumicad haddaba addacwaa marka la maqlo bal waad eegaya fa in aqara almuddacaa calayhi hadduu qirto ow uqiimad calayhi bayinatun lagu soo taago fadaaka kaasi waa mid waadixoo cad wa ilaa haddii kale xalafa cala albati buu ku dhaaran ilaa fii nafyi ficli gayrihi ficil cid kale nafyinteeda mooyaane iyo wa gayri mamluukihi mamluugiisa cid aan ahayn ficilkeeda reebiddeeda mooyaane nafyan mutlaqan uu reebayo oo fa yukhayaru waxaa loo doorgelin bayna albati iyo wa nafyi alcilmi inuu ku dhaarto ee fa inna kale hadduu diido xakama alxaakimu binukuulihi ayuu xukmin waradal yamiinana cala almuddacii buu ku celin fain xalafa hadduu dhaarto istaxaqa wuu mudan markaa waxau sheekhu leeyahay dacwadu waxay leedahay shuruud waa dacwada saxiixada ah lixa ayay leedahay macnaha si ay u noqoto dacwo saxiixa ah oo masmuuca ah oo muxwija ila aljawaab lixdan shardi maxaa loogu eegayaa saddex arrimood baa loogu eegayaa inay dacwo saxiixa noqoto masmuuco ah oo la dhegaysan karo muxwijo ah oo yacnii baahi yacnii baahisa in muddo calayhii jawaab la weydiiyo marka shuruuddaa laga helo haddii shuruuddaa la waayo saxiixa noqon mayso masmuuco noqon mayso lasii wadi maayo ninkii loo sheeganayeyna jawaab laga dooni maayo ila wixii baan hagaajinbe la odhan maayo jawaab ila waa dacwo saxiixa mulsimaa baan muxwijaa baan meesha ooline markaa waa lix waxaanay ku kulmiyaan laba bayd lixdaas wacdan likulli dacwa shuruudun sittatun jumicat tafsiiluhaa maca ilzaamin wa tacyiinin an laa tanaaquda dacwa tugayiruha takliifu kullin wa nafyu lxarbi liddiini yacnii halkaa hoose uu idinku dhegaya dacwo kastaa shuruud bay leedahay lixa oo la kulmiyey waa inay mufasalo tahay waa inay mulsimo tahay waa inay mucayinka wax loo sheegan waa inaan tanaaqu dacwo kaloo ka hor imanaysaa jirin waa in takliifi mid kastaba uu leeya mukallaf yahay waa in nafyulxarb xiraabana waa inaanay jirin markaa shardiga ugu horeeya waxaanu idhi kownuhaa macluuma shaygan la sheeganayaa waa inuu yahay shay macluuma oo qofkan wax sheeganayaa shaygan uu sheeganayo waa inuu caddeeyo ayuu kala saaraa yacni mufasalabay ayay qara ama tafsiiluhaa ama tabyiinuhaa ama yacni waa inay macluumo tahay ama mufasalo ay tahay laakiin waxa unbu wuxuunbuu sheegtay masalan wuxuu yidhi dhul baan sheeganayaa dee laga dhegaysan maayo dhul baan sheeganayaa keliya waa inuu dhilkaa cabirkiisa sheegaa waa inuu xuduuddiisa sheegaa oo macluuma kownaha macluuma haaliban sida badan waa inay macluumo tahay qofka waxbaan u sheeganayaa uun ma ansaxaysee wuxuu sheeganayo waa inuu kala saara lacag baanu sheeganayaa waa inuu lacagtaasi intay tahay iyo noocay tahay waa inuu caddeeyaa markaa khaaliban ayuu leeyahy sida badan mararka qaar baa yacni dacwo aan mucayano ahayn mararka qaar baa aan macluumo ahayn la qaadaa oo muddacabiigu aanu macluum ahayn ilaa boqol iyo hal boqol iyo laba suuro ayay taana fuqahadu ku soo ururiyaan dacwooyinka yacni aanay shardi ahayn inay macluumo noqdaan oo masalan dee ruux dumara ayaaba waxay sheeganaysaa wuxuu ku xidhan yahay qaadiga qadaraaddiisa masalan zawja ayaa nafaqo sheeganaysa ama qariib ayaa sheeganaya de markaa waxay leedahay ti aan sharciga ugu lahaa ayaan sheeganaya taqdiirkeedu qaadiga ayuu u yaallaa inuu qadaraa dee wasiyo sheegashadeedoo kale oo aanu joogin isagu yacni waxaan sheeganayaa inuu ninkan ninkii uu dhaxalkiisa lahaayo hantidiisii haysaa ii dardaarmay isagay markaa tahay inuu caddeeyo iqraar buu sheeganayaa oo wuxuu leeyahy qofkani waxbuu ii qirtay yani war waxaad u qiratay caddee baa la leeyahy dacwaddii maca annahaa majhuula iyadoo waa la aqbalayaa markaa kownuhaa macluuma haaliban sida badan waa inay macluumo tahay wa kownuhaa mulzima waa inay tahay mid wax laasiminaysa muddacaliga inay laasiminaysaa macnaha waxaa la rabaa dee shay iib buu sheeganayaa waa inuu yidhaahdaa shaygaa inuu iga iibiyey aragnay oo aan shay aan wada aragnay ahay oan uga iibsoo lacagtii aan u dhiibay lacagtii uga haysto oo iibkii sidaa noogu ansaxay ilaa imikadaana shaygii uu iga haysto oo aan ka doonayo shay baan kala iibsanay keliya uun hadduu yidhaahdo ama shay buu i hibeeyey hadduu yidhaahdo shaygaasuu i siiyey gacanta ayuu ii geliyey waan ka guddoomay ii hay baan idhi iminkana wiiga dirs wuu iga dafirsan yahay dee waxaan ka rabaa in layga siiyo dacwa mulzima waa inay tahay oo yaani wax laasiminaysa oo wax sugaysa waa inay tahay wa kownulmuddaca calayhi mucayanan kan loo sheeganayaana waa inuu yahay mid mucayana nimankan nin ka mida ayaan wuxuu sheeganayaa dacwad la aqbalayo maaha xaq waxay u leeyihiin dee in la yidhaha war iska kala taga waar ciddaad tobanka nin iska daayo yacni mid ka midaan wuxuu sheeganaya kaad wuxuu sheeganaysa cayima caddayso marka haddii uu caddayn waayana yacni tobankan midkood dacwada ku socon mayse waa inuu caddeeyaa ka wuxuu sheeganayo mid kasta oo kan wax sheeganaya iyo ka loo sheeganaya kayra xarbiyin laa ammaana lahu waynaanu hayn gaalay xabadi isugu keen jirto oo gaalka xarbiga la yidhaahdo waa inaanu ahayn oo maxaa markaa uu noqonayaa waa in muduciga iyo muddacalayguba ama laba muslima yihiin ama gaalka dimiga ah ee cashuurtaan ka qaadnay inala degan ama mucaahadka ah ee ballanka aan leenahay ama mu'amanka ee lasoo amnigeliyey waa inuu yahay mid kasta ka wax sheeganaya ka loo sheeganaya kii xarbigee xabaddu inaga dhaxaysay kaa isaga dacwaddu soo ogana la aqbali mayo waayo dhiiggiis iyo xoolihiisiba dee waa waras xaggiisa marka laga eegana dee ina bixin maayo dhiiggeenni iyo maalkeenni midna bixin maayo marka waxbaan u sheeganayaa kaa ama isaga inoo sheeganaya maya laakiin gaalkii caadiga ahaa ee dee ama inala deganaa ama ballanka inal ama lasoo amni geliyey yacni dacwaddiisa waa la qaadayaa cidda dacweynaysana waa la qaadayaa yacni wixiisa iyo nafdiisuba waa dhowrsan yihiinoo waa ilaashan yihiin lamana dhici karo lamana khiyaamayn karo waxyeelona looma geysan karo yacni muslimiintu maaha yacni qudaacu duruq maaha iyo budhcadu markaa wixi ay doonaan iskaga kacaya haddii uu falal xun iyo wax ku kacana dee waa in jihada ka mas-uulkaa la gaadhsiiya cadigiisi ballankiisi buraayo dabeetana dee halkiisii la gaadhsiiya laakiin xabadun baan ku nabayaa wax diintu markaa ay qabto maaha waa inay mukallafan yihiin labaduba kan wa mukallafna waa baaliq caaqila ka wax sheeganaya iyo ka loo sheeganayaaba waa inay baaliq caqila yihiin markay sheegasho hadduu nin waalaniya nin baan xun sheeganaya la aqbali maayo weligiisii oo u dacwinayo mooyaane sabigii haddii waxbaa sheeganaya la aqbali maayo weligiisii oo u dacwinayo mooyaane dacwo la dacwaynayana lama aqbalayo inuu qofku markhaati haysto mooyaane oo dee weligiisii waa la odhan karaa soo kaxee markhaatiyo caddayn baan u haysanaayoo ninkaa waalan ama sabigaa waa ku sugaynaa arrinkaasi laakiin waxaan sabi iyo majnuun dacwad loogu aqbalaynin marka jawaab laga doonaya la leeyahy war ka yarow ka hadal war ka waalana waxaa lagu sheegtay ka hadal iyo war ka dhaaro ilay dacwaddii waxaa daba socdaa in la yidhaahdo markii wax lagu dacway la dhan war maxaad ka qabtaa oo idhahdo ama waan qirsanaya ama ma qirsani ninkii waa laaq wax ka soo qaad ma le waan qirsanaya ma qirsani kii yaraana waan qirsanaya ma qirsani wax ka soo qaad ma laha dee markay labadaa midibadaa markhaati loo gudbay markhaatiga dila waa dhaar baa imanaysay dhaartana sabi iyo mid waalan la dhaarin maayo dhaartana waxaa la idhaha alyamiin laa tadkhulha niyaaba dhaarta niyaaba ma gasho oo masalan qof qof kale ka dhaaran maayo inaanu ilmahaagu waxba geysanin kitaabka noo mar maya haddii sabi wax loo sheegto laguna caddayn kari waayo waxa weeyaan intuu qaangaadhayo in la sugo oo markaa uu dee ama dafiro oo la dhaariyo ama uu qirto waxaa kaloo shardiga lixaadiye wa cadamu munaaqadati dacwa ukhraa lahaa dacwo iyo sheegasho kale oo munaaqid u ah oo tii hore burinaysay waa inaanay jirin haddiise uu masalan dacwo ayuu sheegto wuxuu yidhi ninkeeya anigu aan dhaxalkiisa lahaaye hebel hebel hebel baa dilay waa laga qoray maya u kaadiye buu ihi hebel baa dilay haddana mid kaleu sheegay dacwaddaa lama aqbalayo waayo tanaaqud iyo iska hor imaatin ayaa ku yimi iska hor imaatin baa dacwaddii ku yimi hadduu yidhaha hebel baa dilay oo keligii dilay haddana mar dambe uu yidhaahdo maya ee nin baa la wadaagayoo la dilay lama aqbalayo haddaba dacwaddii buu inoo sheegay wuxuu uhi marka dacwadda la maqlo idaa subicat idacwa bimacnaa saarad masmuuca ay noqoto oo maxay masmuuco ku noqonaysaa bian jamacat shuruudaha sita lixdaa shardaan sheegnay baa laga helay waa la eegi markuu ninku saa ku dacweeye fain aqara almuddacaa calayhi hadduu muddacaa calayhi qirto fadaaka soo qadar waadixun weeyaan kaasi waa mid cado dee waa si bilaa xukmin baa la odhanayaa si hore inuu soo tilmaano ama waa dafirayoo dabeedna kii mudciga baa lagu celiyeyoo ow ama uu qiimad calayhi bayina markhaati baa lagu soo oogay oo ku sugay fadaaka waadixun kaasi waa cad yahayoo dee waa lagu xukumayaa shaygii wa ilaa haddii kale oo uu qiran waayo markhaatina la waayo wa ilaad waa sidaa wa ilaayo haddii uu qiran waayo markhaatina la waayo xalafa cala albati wuxuu ku dhaaranayaa bati waxa la yidhaahdo bati waxa weeye waa go-naan buu ku dhaaranayaa bimacnaa haddii ay noocay doontaba ha ahaato ama yacni isbaad iyo sugid ha ahaato ama nafyi iyo shay reebiddii ha ahaato midkay doontaba ha ahaatee yacni si go-an ayuu ugu dhaaranayaa oo masalan hadduu sugid tahay iib iyo wax iibsi wuxuu odhanaya wallaahi inaan shaygaa iibiyey wallaahi inaan shaygaa iibsaday waa isbaat markay wax la sugayo tahay markay wax la nafyinayo tahayna wallaahi inaanan shaygaa iibin wallaahi inaanan shaygaa iibsanin mar nafyiga iyo isbaatkuba maxsuur buu noqdaayo ama muqayad buu noqdaayo maanta waxaa saad samaysay baa la leeyihi markaasuu leeyahay wallaahi inaanan maanta samaynin ama meesha inaanan maanta tegin ama maa tegin baa la leeyahay meesha caynkaasee lagu diray wallaahi inaan tegey ama maanta inaan waxaa sameeyey yani wuxuu noqonayaa maxsuur buu noqonayaa markaana ama muqayad buu noqonayaa markaa wuxuu leeyahy sheekhu leeyahay xalafa cala albati ayuu ku dhaaranayaa bati buu ku dhaaranayaa muxuuse ka soo reebayaa ilaa fii nafyi ficli gayrihi wa gayri mamluukihi waa markuu hortuu ficilkiisa ku dhaaranayey wuxuu isagu sameeyey ama ha sugaya ama ha nafinaye inuu ficil cid kala leedahay nafyinaya mooyaane mamluugiisii addoonkiisii ama xoolihiisii ficilkooda cid aan ahayn uu ku dhaaranayo mooyaane nafyiguna weliba yahay nafyan mutlaqan nafyi mutlaqa uu yahay oo masalan waxaanuu ka dhaaranayaa waa ficil cid aan isaga ahayn mamluugiya wuxuu leeyahayna aan ahayn ayaa nafyinteed iyo ficilkaa reebiddii waana nafyi mutlaqa ayuu ka dhaaranayaa mar hadday sidaa tahay waxaa loo doorgelinayaa bayna albati wa nafyi alcilmi inuu yidhaahdo wallaahi inaanu waxaa samaynin waa nefyigii hadda qofkaas inaanu waxaa samaynin iyo nafyulcilmi inuu ku dhaartu yidhaahdo wallaahi inuu sameeyey inaanan ogeyn nafyulcilmi waxa weeye ogaansha anfinteed wallahi inaanan ogeyn inu waxaa sameeyey marka wuxuu leeyahay xalafa cala albati buu ku dhaaran hadduu isaga ficilkiisa yahay nafyi iyo isbaat midkuu doonaba ha ahaado maxsuur iyo khayru maxsuur midkuu doonaba ha ahaado calalbati buu ku dhaaranayaa laakiin hadduu fii nafyi ficli gayrihi cid aan isaga ahayn ficilkiisa nafyintiisa eeg ficilka cidda kale hadduu isbaat yahay inuu hebel waxaa sameeyey hadday tahay calalbati buu ku dhaaranayaa waayo waad ogaan kartaa baa la leeyahay inuu qofkaasi waxaa sameeyo waad ogaan kartaa laakiin qofkaasi waxaa inaanu samaynin wixiina markuu mudlaqa yahay dee ma ogaan kartidoo qofka jeebadda qof kugu jira ma aha nin baa loo sheeganayaa dil waana mudlaqo yacni laguma qaydin maalin oo kale laguma qaydin kuma kama dhaaraan kartid wallahi inaanu dilin ma odhan kartid markaa waayo dee ma ogid aduu goobtu ku diliyo halkuku dilay ma ogaan kartid oo qofkani wax jeebadaada ku jira maaha laakiin hadduu maxsuur yahay oo masalan uu yahay maanta inay maalintii isniintii caynkaas ahayd aada halkaa shacabka qof ku dishay haddii la yidhaahdo inaanu dilin markaa uu ku dhaaro kara wuxu odhaya maalintaa berberaa baan wada joognay habeenkiina annagaa meel wada seexanay illaa habeenkii dambana annaga mar mar quraygamuu libdhin baad odhan kartaa habeentaasuu diyaarad soo yarraaco haddana noqdee haddaad hubta inaanu mar qura kaa libdhin waad ku dhaaran kartaa waa markuu mudlaq maaha waa markuu muqayadka yahay laakiin nafyu ficil kayr nafyinteedoo mudlaqa kuma dhaaran kartid ee nafyulcilm baad ku dhaartay wallahi inaanan ogeyn anigu inuu ninkaa dilay ayaad odhan kartaa laakiin ma dilin kuma dhaaran kartid haddaba in marka laga eego qofka xagga yacni dhaartiisa halkan uu leeyahay wakayra mamluukihina mamluugaagu ama addoonkaaga ama neef aad leedaba ha ahaadee wuxuu noqonayaa un ka ficil nafdaadunbuu noqonayaayo mamluugaaga isbaat iyo nafyinba batiyo goonaan baad ku dhaaranaysaa haddaba marka la eego dee waxaan lagu dhaaraya labiyo toban suuray noqonaysaa labiyo tobanka suura waxay noqonayaan dee ficilkaaga afar baa ka soo baxaya waayo ficilkaagu aad ku dhararaysaa inaad waxaad sugaysa yahay iyo waxaad nafyinaysa inuu yahay haddana waxaa ka soo baxayaa dhaartaasi inay dhaar muqayadaho oo masalan maalin ama meel ku qaydan tahay iyo inay mid mutlaqaa tahay halkaasi waa afar mamluugaagana afartaasaa ka soo baxayo inay isbaat tahay wax la sugayo inay wax la nafyinayo tahay inay maxsuur tahay inay kayru maxsuur tahay halkaana waa afar ficlul kayrkii ficilkii qofka kale isagana afar baa ka soo baxaya inay isbaat iyo wuxuu sugayo tahay inuu wuxuu nafyinayo ay tahay inay maxsuur tahay inay hayr maxsuur tahay yacni wax meel lagu qayda ama lagu xasriya iyo waxaan lagu qaysa waa laba-iyo tobankaa suuro laba iyo tobankaa suuro koob iyo toban ka mida calalbati buu ku dhaaranayaa midda labi ko labiyo tobnaadna calaa nafyi lcilmi buu ku dhaaranayaa ficilkiisa nafyi iyo isbaat maxsuur iyo hayru maxsuur isaga waa calalbati walqaci buu ku dhaaranaya go'naan ficl almamluugna afartiisaba cala albati walqaci buu ku dhaaranayaa ficlulkhayr markay tahay ee isbaat uu yahay wax la sugayo uu yahay ama maxsuuraad ama hayrumaxsuur ha ahaade ee calalbati walqaci buu ku dhaaranayaa isna ficlulkhayr nafya hadday tahay hadduu mutlaq yahayna calalbati walqaci buu ku dhaaranayaa haddii uu mutlaq yahayna calaa nafyi cilmi buu ku dhaaranaya marka waa labiiyo tobankaa suuro xaggaa hoosena waxbuu idinkaga yar sheegsheegaya haddaba wuxu uhi fa inna kala ninkii la yidhi dhaaro ee dhaarta loo soo bandhigay markii markhaati la waayey ayaa diiday dhaartii xakamalxaakimu binukuulihi xaakimku wuxuu xukumayaa inuu nukuulay inuu dhaartii diiday dhaar diide ayuu ku xukumayaa oo markay dhaartii inuu diiday ay xukuma maxaa soo baxaya waradda alyamiina cala almuddaci dhaartii wuxuu ku celinayaa mudduciga ayuu odhanaya dhaaro fain xalafa mudduciga haddaba hadduu dhaarto istaxaqa shaygii wuu mudanayaa wallahu aclam halkaa inoogu joogo